فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga dhagaysata ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo hadahan oo kale aad dhegaysataan habeen weliba marka laga yimaado habeennimada ay soo gelayso sabtida caawa qodobada barnaamijka dhuuxa aynu ku soo qaadan doonna waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan dowladda turkiga oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday camaliyad naf hurnimo oo ka dhacday duleedka muqdisho maxay ka yidhaahdeen al-shabaab iyo dowladda turkiga camaliyaddaasi naf hurnimo wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka idinkugu hayaa ergay ka mid ah kuwa soo xulay xildhibaanada baarlamaanka oo lagu dilay magaalada buur hakaba ee gobolka baay dhuuxa intuu socdo qodobadiisa caawa waxaa ka mid ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan oo bayaan ka soo saartay duqayn maraykanka uu ku dumiyey xaruntii idaacadda deegaanka kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin haynaa bayaanka oo dhammaystiran in shaa allah muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah qaybtii toddobaad barnaamijyada taxanaha ah ee ummaduhu waa akhlaaq oo caawa lagu soo qaatay fasahaadka iyo akhlaaq xumada ka jirta muqdisho qodobada barnaamijka dhuuxa sidoo kale caawo waxaa ka mid ah qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan oo si kulul kaga hadlay duqaynta cadowtooya ee maraykanka uu ku qaaday qaar ka mid a xarumaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaan idiin soo gudbin doonnaa aragti ay noo soo direen dadkaasi biidni illaahi alkariim muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa caawo waxaa ka mid ah haween iyo carruur lagu laayay duqayn ka dhacday magaalo ka tirsan waddanka yemen iyo qarax ay ku dhinteen dad kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay waddanka suuriya aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya waxaa igala qaybgelaya wariyaasheena cabdulaahi soomaali maxamed cali iyo abuubakar waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hagaag waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan toos u gudageli doonnaa barnaamijka dhuuxa aan ku horumarno duleedka muqdisho maanta camaliyad nafurnimo ayaa ka dhacday deegaanka lafoore oo dhaca duleedka muqdisho naftii hore ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa beegsaday kolonyo ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda turkiga inta la xaqiijiyey camaliyadaasi waxaa ku dhintay sarkaal ka tirsan dowladda turkiga saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin mujaahidiinta ayaa camaliyad istishaadi ah ku beegsaday saraakiil turki ah oo ku sugnaa nawaaxiga lafoole dhimashadu waa sarkaal turki ah iyo dhaawac soo gaaray laba kale halka laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ay ku dhinteen camaliyadda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale dowladda turkiga ayaa xaqiijisay in saraakiishooda maanta ay la kulmeen weerar nafurnimo xilli ay marayeen deegaanka lafoole ee duleedka muqdisho bayaan ay soo saartay dowladda turkiga waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi sarkaal ay ku weyday afar kalena ay ku dhaawacmeen waddada xiriirsa muqdisho iyo afgooye marar badan waxaa ka dhacay weerar ka dhan ah dowladda turkiga oo qayb ka ah dowladaha kusoo duulay dalka soomaaliya لدين عظيم هو السامي waxaan goordhow soo wadnaa bayaan idaacadda alfurqaan ay ka soo saartay duqayn maraykanku u geystay xarunta idaacadda deegaanka kunyibarow ee shabeellaha hoose hase yeeshee iminka burhakaba maanta waxaa lagu dilay mid ka mid a ergooyinka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka maxamed ibraahim isxaaq oo ka mid ahaa ergooyinka soo dhisay xildhibaanada koonfur galbeed ka soo galay dowladda federaalka ayaa maanta lagu dilay bartamaha buurhakaba mas-uuliyadda dilka waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin لدين عظيم هو السامي waa hagaag weli waxaad nagala socotaan idaacadda alfurqaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa markan waa xubintii wararkii la xiriiray arrimaha caalamka waxaana soo jeedinaya waryaheena maxamed cali والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka haween iyo carruur ayaa lagu laayay duqayn ka dhacday magaalo ka tirsan waddanka yemen wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa ku warramaya inay dad dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqayn ka dhacday magaalada al-xudaydah ee ku taalla galbeedka waddanka yemen duqayntan ayaa waxaa lagu dilay saddex ruux iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba qof mas-uuliyadda duqayntan ayaa waxaa isku tuurtuuraya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo xukuumadda yemen oo halkaasi ay ku dhex marayaan dagaallo xoogan dhanka xukuumadda yemen war ka soo baxay ayay ku sheegtay in duqayntan ay ka dambeeyeen xuutiyiinta ayna beegsadeen meel ay ka socotay xaflad aroos halkaasoo ay xukuumaddu sheegtay inay ku dhinteen shan haween ah ayna ku dhaawacmeen toddoba kale oo ay ku jiraan saddex carruur ah magaalada alxudaydah ayaa dhowr jeer oo hore waxay martigelisay duqaymo xoogan oo ay geesteen maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad rayid ah qarax dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay waddanka suuriya weerarkan oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ka dhacay ra'sul cayn oo ka tirsan magaalada alxasakah ee bariga suuriya weerarkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa waxaa la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada alxasakah ee waddanka suuriya ma jiraan tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan qaraxan oo loo adeegsaday gaari walxaa qaraxa laga soo buuxiyey islamarkaana ka dhacay waddanka suuriya wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin وكم عبرة في للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعجو مع الميت markan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay bayaan dheer ka soo saartay duqayn maraykanku u geystay xarunta idaacadda deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose xarunta ayaa lagu dumiyey afar gantaal oo diyaaradaha dronisku ay la dhaceen xaruntaasi bayaanka oo luuqadaha ingirishka iyo soomaaliga ku qornaa ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaa bayaanka noo soo jeedinaya waryaheena abubakar ibraahim geedi galabnimadii jimcaha kowdii janaayo labada kun kow iyo labaatanka diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa si gardarro cad ah duqayn cirka ah ula beegsaday xarunta idaacadda islaamiga ee alfurqaan ee magaalada kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo halkaasi ku burburiyey dhismihii idaacadda iyo qalabkii ay ku shaqaynaysay intaba ma jirin wax khasaare nafeed ah oo ka soo gaaray shaqaalihii iyo howlwadeennadii idaacadda oo xilligaas ka maqnaa maadaama ay ku beegneed wakhtigii salaadda maqribka balse waxay dhaawacyo ka soo gaareen dad shacab ah oo ku sugnaa agagaarka xarunta gaar ahaan nin waayeel ah oo dhaawiciisu aad u darnaa iyo qof haween ah waa weerarkii saddexaad ee ay diyaaradaha maraykanka si toos ah ula beegsadaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan muddo ka yar laba sano gudaheed bishii agosto labada kun sagaal iyo tobanka waxay diyaaradaha maraykanku duqayn u geysteen xaruntii idaacadda ee kunyabarow muddo ka yar toban maalmood ka horna gaar ahaan khamiistii afar iyo labaatankii disembar labada kun iyo labaatanka waxay diyaaradaha maraykanku duqayn u geysteen xarunta idaacadda ee ku taalla degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe halkaasoo sidoo kale lagu burburiyey dhismihii idaacadda duqaymahan dhanka cirka ah ee soo noqnoqday ayaa ah iskudayo ay ciidamada maraykanka iyagoo adeegsanaya duqaymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku doonayaan inay ku caburiyaan kuna aamusiyaan dadaalka alfurqaan ay ku bixinayso inay soo bandhigto xaqiiqada dagaalka ka socda soomaaliya ma ahan markii ugu horraysay ee uu maraykanku bartilmaameedsado xarumaha warbaahineed iyo saxafiyiinta inta uu ku guda jiro dagaalada dabadheeraaday uu ka wado waddamada islaamka bishii nofembar labada kun iyo kowdii markii ay aljaziira ay daboolka ka qaaday xaqiiqada dagaalka maraykanku ku qaaday afghanistaan maamulkii maraykanka ee xilligaas wuxuu kaga jawaabay inuu duqayn la beegsado xafiiska aljaziira ee kaabul ee afghanistaan wax ka yar laba sano kadib intii lagu guda jiray duulaankii uu ku qaaday dalka ciraaq gantaalada maraykanka ayaa mar kale bartilmaameedsaday xafiiska aljaziira ee magaalada baqhdaad halkaasoo lagu dilay wariye islamarkaana lagu dhaawacay xubno kale oo ka tirsanaa shaqaalaha sababta ugu weynna uu maraykanku ku beegsaday xarumahaas iyo saxafiyiintaas ayaa ahaa inay si toosa u soo tabinayeen dagaalka uu maraykanku ku qaaday labadaasi waddan marka laga hadlayo colaadda uu maraykanku horboodaya ee ka aloolsan soomaaliya al-furqaan waxay daaha ka rogtay gumaadka qarsoon ay ciidamada maraykanku ka geysanayaan dalka waxay soo bandhigtay caddaymo muujinaya duqaymahaan kala sooca lahayn ee uu maamulka trump ka geysanayo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay dadka rayidka ku nool yihiin kana fogfog furimaha dagaalka kuwaas oo naf iyo hantiba ku waayay duqaymaha diyaaradaha maraykanka waxay caalamka u soo gudbisay muuqaalada dad rayid ah oo uu maraykanku ku dilay duqaymaha diyaaradeed kadibna ku tilmaamay inay ahaayeen dagaalyahanno al-shabaab ah balse muddo kadib uu ku ceeboobay been abuurkaas oo uu qirtay in dad rayid ah uu laayey kadib markii hay-ado caalami ah iyo saxaafadda madaxa bannaan intuba xoojiyeen caddaymaheenni ayna xaqiijiyeen in dad rayid ah oo aanan wax dagaal ah ku lug lahayn maraykanku laayey maamulka trump oo dareemaya wejigabaxa uu la kulmay ayaa ku jawaabay duqaymo uu la birtilmaameysaday xafiisyadeenna ku yaala koonfurta soomaaliya waxay duqaymahan ku soo aadayaan xilli uu madaxweynaha maraykanka donald trump dagaal ba'an ku hayo warbaahinta caalamka guud ahaan qaar ka mida warbaahinta maraykanka uu ku tilmaamay inay ku dhisan yihiin been abuur taageerayaashiisana uu ku dhiirageliyey inay ka soo horjeestaan saxafiyiinta iyo warbaahinta wax ka sheegta siyaasaddiisa al-furqaan waa hay-ad warbaahineed oo madax bannaan lana aasaasay sannaddii labada kun iyo sagaalkii waxay mar walba ahayd codka shacabka soomaaliyeed ee dulman iyadoo si hagar la'aan ah oo dhexdhexaadnimo iyo cadaalad ku dheehan tahay u soo tabisa ugana warbixisa dagaalada tobanaanka sano ka socda dalka soomaaliya ilaa iyo markii ugu horraysay ee aan shaqada bilownay waxaan u dulqaadannay caqabadaha ka shaqaynta goobaha colaadaha waxaan ku shaqaynay daruufo aad u adag si aan dunida ugu soo gudbinno xaqiiqooyinka qaraar ee dagaalka maraykanku u horkacayo ee ka jira soomaaliya xafiisyadeenna ku yaalla koonfurta soomaaliya waa kuwo la wada yaqaanno oo bulshada loogu adeego xafiisyadeennu ma ahan goobo ciidamo lagu tababaro ama ay ku sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab taas beddelkeeda waa xarumo bulshada u wada furan oo danahooda looga shaqeeyo ujeeddooyinkeenna ugu muhiimsan warbaahin ahaan waa inaan u adeegno bulshada soomaaliyeed al-furqaan waxay hormuud ka ahayd ololaha wacyigelinta ee howlihii samafalka intii lagu guda jiray abaarihii labada kun kow iyo tobankii waxay ka qayb qaadatay howlaha gurmadka xilliyadii fatahaadaha waxay kaalin muhiimah ka qaadatay ololayaashii waxbarashada si kor loogu qaado heerka akhriska iyo qoraalka ubadka soomaaliyeed ee ku sugan dalka oo dhan iyo weliba kor u qaadidda wacyigelinta intii lagu guda jiray faafitaanka cudurka dunida saameeyey ee koronafirus annagoo ah idaacadda keliya ee madax bannaan oo ka shaqeeya koonfurta soomaaliya waxaan muddo badan la noolayn dagaalada amisom iyo duqaymaha arxandarrada ah ee uu maraykanku ka wado gobollada koonfureed arrintaas ayaa inoo saamaxday inaan warar xaqiiqo ah si dhaqsa ah ugu soo tabinno goobaha duqaymaha xilli aysan jirin idaacad kale oo madax bannaan oo dhacdooyinkaas ka hadasha saxaafadda caalamkana ay guud ahaan mugdi kaga jiraan dagaalka uu maraykanku iyo ciidamada shisheeye ka wadaan dalka waxaan soo tabinnay duqaymaha aan loo meeldayin ee diyaaradaha kenyaanku ku gumaadayaan shacabka iyo xoolodhaqatada soomaaliyeed ee deggan koonfurta soomaaliya waxaan ka hadalnay caburinta cagajuglaynta iyo cadaadiska ay ciidamada farmaajo ku hayaan shacabka ku nool muqdisho waxaan sidoo kale soo bandhignay taqaariir maqaallo iyo muuqaallo caddaynaya dhibaatada ay ciidamada shisheeye ka wadaan soomaaliya iyo gumaadka ay diyaaradaha maraykanku u geysanayaan shacabka soomaaliyeed taas ayaana ah sababta ay diyaaradaha maraykanku had iyo jeer si bareer ah ugu beegsanayaan xarumaha idaacaddeenna duqaymaha maraykanku u geysanayo xarumaha idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan waxay caddayn u yihiin in xorriyadda saxaafadeed ay sheeganayaan tahay been waxaan dhammaan dhegaystayaasha sharafta leh ee idaacadda ugu baaqaynaa inay mixnadan naga garab istaagaan ducadana nagu kaalmeeyaan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan saxafiyiinta iyo shaqaalaha idaacadda alfurqaan inay sugnaadaan howlaha ay wadaan sii labalaabaan si ay wararka xaqiiqada ah u soo tabiyaan waxaad ogaataan inaad tihiin ilayskiyada diilada u ahaa dadweynaha ku dulman geyiga soomaaliyeed kuwaas oo aad u tihiin aaladda keliya ee wararkooda caalamka lagu gaarsiin karo kuwa raba inay idin aamusiyaan waxay doonayaan inay xaqiiqda xabaalaan dulqaad iyo karti muujiya dadaalka badiya si aad ummadda soomaaliyeed ugu bidhaamisaan dulmiga ku dul habsaday dalkeenna hooyo warbaahinta alfurqaan waxay sii wadi doontaa inay soo tabiso xaqiiqada dhabta ah ee ka jira soomaaliya wax walba oo ay nagu qaadato waxaan dhibka la qaybsanaynaa bulshadeenna soomaaliyeed ee uu maraykanku duqaymaha gardarrada ah ku gumaadayo nama cabsi gelin doonto in la duuqayo xarumaheenna xafiisyadeenna iyo qalabkeenna nagamana hor istaagi doonto inaan sii wadno howlaheenna saxafinimo ee xirfad sare iyo xaqiiqada ku salaysan ugu dambayn waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee idaacadda agteeda joogay waxyeelladuna ka soo gaartay duqaymaha maraykanka waxaan allaah u weydiinaynaa inuu dhaqso u bogsiiyo boogadoodana dhayo dhanka kale qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa nala soo xiriiray kuwaas oo aad u cambaarayey duqaymaha cadowtooyo ee diyaaradaha maraykanku ku garaaceen xaruntii deegaanka kunyibarow ee gobolka shabeellaha hoose waa kuwan qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين خيارتا خيار فقان آل إخواني إذن سلام هيا إلهي سبحانه وتعالى أنا هدان أركي فيسبوك أتصور دكتين قرال كذا عاد أتصور دكتين وحانا شكتين نوسن وحبا كن نقونين شقاله إذا عاد وحبا كن نقون والحمد لله رب العالمين dadka walaalaha ee meesha wax ka soo gaareen ilaahi subxaana wa tacaala intii nool ha u bogadhayo intii dhaawac ha u bogadhayo caafimaad ha siiyo intii insha allahu tacaala caafimaad dhimatayna ilahi subxaana wa tacaala shuhadaha ka dhigo qabriga ha waasiciyo intaa kadib ilahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay laa ya'luunakum khabaalan wadduu ma canitum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfi suduurhum akbar qad bayana lakum alaayaati in kuntum tacqiluun wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a wadda aladiina kafaruu low takfiluuna can aslixatikum waamtaxatikum yacni meelo fara badan bu ilahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku sheegay inaysan ka gaabsanaynin inay dhibaato inoo geystaan oo ina laayaan oo ina baabi'iyaan xaruntana insha allahu tacaala waa la dhisi haddii ilaahay yidhaahdo oo dee horaanba dadka muslimiinta ahaa ee gacanta ku hayay haddana gacantooda ku hayaano waa nool yihiin insha allahu tacaala xarumo kalena waa furan yihiin wax laga qaadi doonana ma jirto waxay u dagaalamayaan xarunta loo duqanya loo beegsanayana mujrimiin ilaahay ka furatay oo gaala raaca oo adeecadu iyo dadka iyo barnaamijta ka baxa iyo dadka aqoon-yahanada ama muslimiinta ama culimmada ama duruusta ka baxda ay dhibtay ayaa kolley hogaaminhaya gaaladan waaweynka ee soo soo duqaysay u geysatay dhibka u geysatay laakiin waxaa ilahi lagu mahadiyay subxaanahu wa tacaala haddayna duqeeyaan iyo haddaysanna duqaynin hadday adeecad duqeeyaan iyo haddaysan duqaynin inaan inuusan marnaba xaqu istaagaynin marnaba inuusan xaqu istaagaynin oo uu socon doono hadduu aqoon-yahan ka aragti dhiibto ay tahay noqoto iyo hadday noqoto wadaad culimo ah oo xaqa caddeeya iyo hadday noqoto duruus ka baxda oo hor oo duuna musajal ah iyo hadday noqoto oday dhaqameed xaqudiri oo ka hadlay intuba way socon doontaa insha allahu tacaala maraykanna waxaan leenahay muutuu bikaydikum cadhadiinna la dhinta ilaahi subxaanahu wa tacaalaana waxba yeedhi maysaan duqaynna dee sideedaba dalla laguma qabsado meel dad unbaa wax lagu yeelaa oon qof malagii gale oo tiis soo dhammaatay unbaa ku dhinta mooyaane wax ay soo kordhiso oo kale ma jirto intaasunu duqayn wadaa waxba waa soo kordhin la'yahay haltaaka waa qabsan la'yahay meella waa gaari la'yahay marka insha allahu tacala walaalahan waxaan leelahay subxana wa tacaala allahuma ajirna fii musiibatin akhribna khayra minha midka khayr bilah subxana wa taala noogu bedelo xaruntana dhiirigelin ay kasii qaado hor u socoto mooyaan u joojin mayso duqayn insha allahu tacala uma joojinayso xaquna sidii horaanba uga socon jiray uga bixi jirayba ooga baxahayaa xarun la duqeeyeyna dee waxay soo kordhiso haba yaratee ma jirto warkunba u istaagayaa waa maya uma istaagaya marka insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahi subxaanahu wa tacaala xaqiisu wuu socon doonaa mana istaagi doono wuuna geli doonaa meel walba wuuna tegi doonaa meel walba ayadoo toban sano shaqaynaysa alfuqaan ayaa waxaa laga dhegaysanhayaa adduunka oo dhan baa laga dhegaysanaya meel kastoo adduunka joogo qof kasta oo xaqraadaysa oo soomaaliya luuqadda soomaaliga luuqadiisa ay tahay wuu dhegaysanayaa china kuwa jooga oo ka soo adeegtaa dhegaysta maraykan kuwa jooga ka ka fir- ka fikir dhiibta yurub iyo meelaha kalenta sida si la-eg shanta qaaradood adduunka meel aan laga dhegaysanin ma jirto ay soomaali joogto barnaamij ka baxana aan laga daawanina ma jirto marka xarun meel ku taalo oo la duqeeyin waxay waxay celin kartaa ma jirto insha allahu tacaala waana la guulaysan doonaa dhegnayaan loo dhigin horeyna ha loo socdo afka nagama xiri karo kufrigu koox kasta uu yahaye kifaax iyo jihaadkeennu waa kaamil buuxsameeye dadka kelimu tawxiid wadiyo koonka sharaftiisa ilaahay ayaa kaalmo siin oo kor bay noqone kuukuuyo iyo gaal madow kalab amriikaana iyo kabaha murtadiin u sida ama wadaad kutubadii xooray kulligood rabbaa naga kafayn nana karaamayna kifaaxa iyo jihaadkaas ku jira libintu kaamil way noqone ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryay biasmaa'ihi lxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu u nusreeyo oo u gargaaro addoommadiisa muwaxidiinta mujaahidiinta ah cadowgiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kasta uu joogaba cisiga iyo karaamada inuu ka qaado burburiyo baabi'iyo dhagartooda iyo waxay maleegayaan siqool iyo xumaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga uu ku celiyo ilaahay kaydkooda iyo dhagartooda ayaga ku celiyo ilaahayna waxaan ka baryay inaan waxba uga qabsoomin wax allaale iyo waxay u maleegayaan dadka islaamka ah diinkaana ilaahay subxaana wa tacaala kor buu ka yeelay kor buuna ka yeelayaa iyo dadka u taagan qolo walba maalinkii joogto unbaa lagu imtixaamayaa marka eh, dadka warbaahinta islaamiga ah had iyo jeer ka shaqeeyana waxaan leenahay ajarkiinana ilaahay ha weeyo camalkiinana ilaahay subxaana wa tacaala mid dhammaystiran oo taami ah oo ikhlaas ilaahaydi ka dhigo insha allahu tacaala wax kastoo la sameeyo mar haddaad hadafkiina iyo ujeedada aada leedihiin aada u socotaan makri iyo dhagar kastoo wadaanba midka ilaahay baa ka weyn in sha allahu tacaala walaa yaxiiqu makru sayi ilaa biahlih ayaga unbaa dhagartooda ku dhammaanaysaa yuriiduuna liyudfiuu nuura allaahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuura ilaahayna waa diiday ilaa uu taam yeelo nuurkiisa marka aada iyo aad baan idinku ducaynaynaa الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الله يحفظكم بما يحفظ به عباده الصالحين إلهي هيدن كحفظو تقيمها قالضا أي قالد اللي وريقيسو وحان دونيا إن آن كتعسييو يعني dhibaatadii loo geystay idaacadda dhismaheeda kuuya barro ku yaalay waxaa farxad ah ee wax lagu farxa ah in ilaahay shaqaalihii uu ka badbaadiyey sida qoraalka ah naloo soo qoray aan ku aragnay een, qalabkaas iyo waxaas dhib ma leh waa la iska gadanayaa waana la iska helayaa laakiin ilaahay baa shaqaalihii ka badbaadiyey ilaahaasaa mahadsan runtii idaacaddani dhibaato weyn darbaaxo weyn bay ku tahay jihaadka socda waxa ka gaadhay gaalada waxaa kaga daran wararka xaqiiqiga ah ee idaaca- idaacadaha islaamigu ay soo bandhigayaan baa kaga daran dhirbaaxo weyn bay ku tahay wax fara badan baahi weyn bay ummadda u dabooleen oo meel weyn bay ka gufeeyeen muslimiinta markaa een, insha allah ilaahay wixii inaga burburay haynoo kabo een, wixii kaleetana ilaahay gaalada haynooga celiyo hay- ha ka indhasaabo gaalada iyo jawaasiisteeda iyo cawaanteeda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan muslimiinta meel kasta joogaan waa salaamaya salaan kadib waxaad aad iyo aad ugu xumaya oo cambaareynayna idaacaddii la duqeeyay maraykanka gaalada waxyeelay soo gaartay qalabka idaacadda aad iyo aad baa ugu xunahay maraykanka dal iyo diin iyo dadba weerara ku yahay dad keliya iskuma aha dalka keliya iskuma aha diintana waa keliya kuma aha dadka diinta dadka hoolaha wax kasta dhan weerara ku yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat aad iyo aad ayaan ugu xumahay aad iyo aad ayaan ugu xumahay wallaahi muddo badan ayaa idaacadda aan ku xirnaayay waagii la furay ilaa inta ka dhexle muddooyin badan ayaan dhagaysan jiray haddana dhama laha insha allah sidii maalintii loo taagay ayaan haddana ilaah idinkiisaan ka rajaynaynaa inay idaacadda noogu shaqayso waa idaacad diini ah duruusta lagu baranayna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu raalli ku yahay maahan wax kale aan lagu soo deynin waa rag ahlu diina ilaahay subxaana wa tacaala dartiis isku xilqaamay oo ummadda inay wax fahansiiyaan rabaan ay ku shaqeeyaan alxamdulilah haddii shaqaaley waxba aana gaarin waa mahad ilaahay kuwaanin waa cadowgeyni cadowga alle waa cadowgeyni insha allah biidnillaahi kariim ayagan hoog iyo halaagle u dambayn doono Ee, haddiiba ruux waxba aana naga gaarin oo alxamdulilah hadda ay nabad qabaan oo ay alxamdulilah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal furqaan waa idin salaam meel walba aad joogtaan duqeymaha mareykanka idin geystay aad iyo aadaan ugu xumahay wallaahi waxaa tihiin walaalaheena alla dartiisaan u jecelnahay marka wax walba hadda jabkiisa bilowday marka duqeyntaas unuu haya wax kala mahaya marka qalbigeenana walaalaha muslimiinta uula jiraa aad iyo aad ayaan ugu xumahay wallaahi ka insha allah wax walba qadarta alle ayaa ahaanaysaa idinkana dariiqa aad haysaan ku sabra ilaah baa ajir idinka siinaya wallaahi dad badan baa jira aan xaqiiqada idinka haysaan usoo hanuunay insha allah wax walba iska dhammaanayaan wahagaag kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda waxaa naga wargelin ah in habeennadan soo aadan sidoo kale aan soo gudbin doonno dad arrimahan afkaar ka dhiibtay in shaa allah لدين عظيم هو السامي gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan ku sii siqaynaa idaacadda alfurqaan maanta waxa ay baahisay qaybta toddobaad barnaamijka ummaduhu waa akhlaaq oo looga hadlayo akhlaaq xumada deegaanada ay ka taliyaan maamul goboleedyada iyo dowlada federaalka qaybta toddobaad waxaa lagu soo qaatay akhlaaq xumada iyo fasahaadka ka jira muqdisho waxaan idiin soo gudbinaynaa qayb ka mid ah qaybta toddobaad iyadoo habeen dambena qaybta harsan aad dhegaysan doontaan waa kan cabdulahi yaasiin jaamac muqdisho waa caasimadda soomaaliya waana magaalo fac weyn oo soo martay isbeddella kala duwan hadda waxaa ku sugan kumanaan ciidamo shisheeye ah iyo hay-ado kala duwan oo qaarkood kirishtaamayn ay ka shaqeeyaan iyo maamul soomaali ah oo markiisii horeba shisheeyuhu uu aasaasay hoggaankiisa iyo xubnihiisuna ay yihiin dad aad laysaga hubiyey muqdisho waa magaaladii loo quuri waayey nabaddii ay heshay laba kun iyo lixdii taas oo aan horay edel u soo marin waxayna timiday ka gadaal markii maxkamadda islaami ah iyo shacabka oo iskaashanaya ay meesha ka saareen dagaal ogayaal muddo lix iyo toban sano ah xaafadaha caasimaddu u kala xirxirnaayeen kuwaas oo aakhirkii maraykanku uu ku mideeyey in nolol amaba geeri ay ku keenaan dadka tawxiidka ehelka u ah sanad barkii ayay haysatay nabad baahi weyn loo qabay iyo kala dambayn waxaana loo yaqaan lixdii bilood ee layrta qabow hase yeeshee reer galbeedka ayaa markaa sheegay in aanay nabadda muqdisho ahayn tii ayagu ay u baahnaayeen waxay ka xumadeen in muqdisho iyo inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya lagu maamulo shareecada islaamka dimuqraadiyadda xaaraamta ah iyo ehelkeedana meesha laga saaro taasi waxa ay dhashay in lagu soo duulo oo la burburiyo nabaddii bulshadu ay haysatay ciidamada etoobiya oo caawinka helaya maraykanka ayaa maalmihii u dambeeyey ee laba kun iyo lixdii iyo maalmihii u horreeyey ee laba kun iyo toddobadii waxay qabsadeen deegaano iyo gobollo dalka soomaaliya ka tirsan dagaalla dib u xoreyn ah kadib caasimadda waxaa laga saaray ciidamada xabashida bishii koowaad ee laba kun iyo sagaalkii balse waxaa baaqi ku ahday ciidamada uganda iyo kuwa burundi oo ay wehelinayeen reer galbeedka oo aan tale iyo tabar toona la harin waxaa sidaasi oo kale magaalada baaqi ku ahaa dowladda federaalka ah oo xilligaasi kumeel gaar ahayd taa oo laba kun iyo afartii lagu dhisay dalka kenya inkastoo muqdisho markaa kadib dagaalo xoogle ay ka dhaceen oo la go-doomiyey ciidamada shisheeye iyo saaxiibadooda degmooyin badan oo ka tirsan magaaladana laga hirgelishay ku dhaqanka shareecada islaamka haddana waxaa xusid mudan in bishii agost labada kun kow iyo tobanka xarakada shabaabul mujaahidiin ay banaysay dhufaysadii ay ku lahayd magaalada muqdisho waxayna xilligaa sheegtay in xeelad dagaal magaalada ay uga baxday wakhtigaasi ilaa iyo iminka dagaallo iyo qaraxyo ayaa waxay ka dhacaan muqdisho iyo gobollada kale ee dalka qaarkood kuwaas oo lagu ugaarsado shisheeyaha iyo soomaalida la shaqaysa waxaana xusid mudan in ay jiraan wilaayad islaami ah oo lagu maamulo shareecada islaamka bulshaduna ay nabadgelyo ku haystaan barnaamijka imtixaanaha ee ciwaankiisu uu yahay ummaduhu waa akhlaaq qaybtiisan toddobaad iyo qaybaha kale ee ka dambeeya qaarkood waxaanu ku eegaynaa heerka akhlaaq xumada iyo la dagaalanka diinta islaamka ee muqdisho ka jira muqdisho iminka ma ahan magaalo xaqa la caday karo baadilkana si dhab ah looga hortegi karo waxaana cidda arrinkaasi ku dhaqaaqda ee dimuqraadiyadda waxa loogu yeero ka hortimaada ay ku mudan kartaa dil amaba xabsi dowladda federaalka iyo shisheeye waxay intii tabartood ay hirgeliyeen wax kasta oo ay awoodaan oo akhlaaq xumo ah waxayna la diriireen wax kasta oo wanaag ah intii ay awoodaan waxaa si aada kor loogu qaaday sinada iyo kufsi mararka qaar dil la socdo isticmaalka maandooriyaha heesaha muyuusiga cayaaraha oo ay ka qaybgalayaan dhallinyaro rag iyo dumar leh iyo waxyaabo kale oo badan xukuumadda federaalku waxay ansixisay baarlamaankana la hor keenay xeer sinada iyo ficilada qowmuluudka ficiladiisa xalaal loogu ekaysiinayo waxaa xusid mudan in xukuumadda xeerkan soo ansixisay wasiiradooda badankood ay baarlamaanka ka tirsan yihiin dhowr mar ayaa baarlamaanka lagu soo celiyey xeerkan waxaase la waayey cid baarlamaanka u sharaxda oo faahfaahisa amaba ka hor akhrisa sababtuna waa waxa ku qoran xumaantooda awgood ka waran dadka la rabo in lagu xukumo wax xumaanta ku qoran aawadood kii soo ansixiyey amaba soo qoray inuu akhriyo uu ka xishoonayo amaba ka gaabsanayo iska daba wareeg badan kadib guddoomiyaha baarlamaanka ayaa aakhirkii waxa uu ku dhiiraday in uu sharaxo anshaxumada ka muuqata xeerkan waxaan idiin soo gudbinaynaa codkiisa waxaase xusud mudan in aanu ka tagnay meelaha qaar oo aan ahayn wax bulshada loo soo gudbi karo marka kan wuxuu fasaxa kan wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxayaa zinada wuu fasaxaa wuxuu fasaxayaa in dad khaniisina isu tegi karaanuu fasaxayaa wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiradda wax badan waxaan ka xishoonnay wasiiraddu waxay soo gudbisay inaan laga akhrin meeshaan laakiin duruuftaa kallifaysa inaan akhrinno aan caddayno waxaan idiin sheegayaa dad badan waxay mar walba soo celcelinayaan waa ay sharciga loo keeni waayo
in badan oo bulshada soomaaliyeed ka mida waxay ku baraarugsan yihiin lana socdaan waxaa ku jira dheriga ay karkarinayaan dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha guddoomiyaha golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka sheekh ibraahim cali nuur oo loo yaqaan shaacirul islaam ayaa sheegaya in federaalka oo keliya aanay ahayn cidda xumaanta ka shaqaynaysa ee maamulada kalena ay la qabaan maamulada ridada ama federaal ku magacaaw ama maamul goboleed ku magacaawe xukuumadaha ka jira soomaaliya guud ahaan fisqiga way dhiirigeliyaan kama hortagaan ayagaaba koow ka ah wayna saxiixeenba ajandayaal oo ka mid ah in qowmuluud ficilkii oo ficilkoodii la samayn karo oo raggu wax iska dayi karo ajandayaal ku jiro oo ama maxay qaraar ku qoran ayayba ansixiyeenba oo wasiirada ansixiyeen baa baarlamaanka la horgeeyey golaha odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamku waxay aaminsan yihiin in guddoomiyaha baarlamaanku uu shacabka hurdisiinayo ee dowladda federaalka gebigeedba ay ka midaysan tahay hirgelinta qodobada shisheeyuhu ugu talagalay inuu kula dagaalamo diinta islaamka mid hadda hoogaha afka ooga ka ee waan maqlaayay mar uu ka hadlaya kan madka guddoomiyaha baarlamaanka ay ku sheegaan wax laga heshoodo waay waxaas wax aan arki karna ma waa waa bentis ummadda soomaaliyeed buu marna sida dooliga oo kale isagoo afuufahaya oo haddana sii jarahaya afuufkii waa isaga afuuf buu wada kan keenay iyo isaga isku mabda wa ma kala duwana kan marka waa afuuf bentis waxba kama duwana tan keenay oo soo ansixiyey isaguna inuu ansixiyo u socda wax kale oo dhexdo ka jira ma jiraan marka soomaalida wax hadda maanta u taliya oo maamulada ama maamul goboleedda ama federaalda dhammaantood zinada iyo fuxishiga ayagaa dhiirigeliya ayagaana kowka ah dowladda federaalka uma awoodo inay diido xeerka anshaxa lidka ku ah ee shisheeyuhu u soo meeriyey in waxaas ay sameeyaan oo qoomuluud ay sameeyaan oo ay ansixiyaan dowladda waa ku khasbantahay in ay ansixiso ilaa meesha waa la keensaday iyada iskama imaanin dadkii keensadayba waxaas la daba taagan haddii ay diidaan inay ansixiyaan bastaboorkii baa laga jaraya kaar gadki wixii kaarka ku gadan lahayen oo lacagtii baa laga reebanaya guriga ay jiifanayaan kiradiisa ayaa ayaa laga goosanaya maxaa yahe raashinkii hoteelka uu ka cuni lahaa ayuu laga goosanaya wixii gurigii isagoo dhan haddana banaanka la yska dhigaya oo amnigiisa ayaa khatar la gelinaya iyo naftiisa ayaa banaanka la dhigaya marka waa ku khasban yihiin in ay wax walba oo gaalada waaweyni ay rabto ay sameeyaan marka arrinta ayada waxaan ka leeyahay baarlamaanka hala dumiyo baarlamaanka hala dumiyo hala baabi'iyo kuwa baarlamaanka oo sharci dejinta sheeganaya ilaahay subxaanahu watacaala mulkiga oo kula diriraya oo la qabsaday oo makhluuq ayaga ma abuurin allihii abuuray ayaa sharci u dejiyey oo kutub usoo dejiyey oo rasuul usoo darsaday oo culimmadii haddana ee warasatul ambiye ka dhigay waxa marka intaas soo soo raaci kara ma jiraan oo ka dambeeya waxaas marka waxaa waaye waxaan ka leeyahay waa arrin laga filaaye wax kaloo hadda aad ka sugaysaana ma jirto marka in loo guuntado sidii nimanka ayagaa loo baabin lahaa jasaaka allahu khayr dadka siyaasadda waaye aragga ku ah waxa ay sheegayaan in xubnaha dowladda federaalka ay ka dhigan yihiin qowsaarro shisheeyaha u adeegaya sida aawadeedna wax ay diidi karaan aysan jirin waa kan doctor xanafi cabdisheekh aadan oo arrintaasi qaba waxaa la rabaa ninkan baasaboor maraykan wataa lagu leeyahy baasaboor ingiriis wataa therefore dimuqraadiya ma diidi karo maanta hadaad tira anay dimuqraadiya ma rida you are not America ma tira lagu leeyahy maraykan wuxuu ku dhisan yahay dimuqraadiya ku dhisan yahay ingiriis aan leedahay haye dimuqraadiya inuu wataa lagu leeyahay maanta waxaa laga doodayaa oo baarlamaankooda dhex taagan oo ayaga ay ka cudbilaysanayaan naagihii baasaboorka ingiriiska iyo maraykanka watay inay yidhaahdaan liwaadka iyo kufsiga wax walba sharci hanaloo dhig hanoo ansixiyo haddiina loo ansixi waayo anaga ingiriisaan ka nimid haddiina loo ansixi waayo banjadkaa laydinka gooysanaya oo caddaan ah lacagta iyo dhaqaalaha idinka goosanayna therefore waxaa leeyahay ma soo bandhigtaan mashruucan ma miiska soo saartaan sharcigan ma ansixisaan waxaa la gaalaa lagu leeyahay anaga waxaan rabna anagaa la soo taaganba gabadha hadda meesha ka naclanaysa ingiriisiga ka timid anaa la soo taagan leeyahay mashruuc anaa wata leeyahay anaa dhaqaala ku bixinaa leeyahay intaasu milyan ku bixinaa leeyahay haddaad diidaana dimuqraadiya ma tiidaan lagu leeyahay mushkilada jirto dadka inay fahmaan dhaxo asalka waxaana in la burburiyo wey dimuqraadiyadda dadka maalgelinayo dadka wata dadka u ololayna waxaasoo in caqti la mari waayo wax kastoo maanta dad samaysa waxaa lagu soo daliilsanaya waxaan waa baarlamaanka ansixiyey xeer dowladda ay ku heshiiso waaye ilaa waxaas cagta la marinaya xeerkooda iyo shuruucdooda iyo wasaqdooda iyo qurunkooda iyo xildhibaanadooda iyo baarlamaankooda iyo wasiirooda ilaa cagta la marinayo ummaddan waddo toosu ma qaadanayso taa ayaan lagu fikirin xeerkan xukuumadda federaalka ee ansixisay waxyaabaha ku qorana waa kuwo horeyba shaqadooda loo sii bilaabay oo dalka si xowli ah uga socda hoteello loo tumasho tago iyo goobo kale oo anshaxumo loo furtay ayaa ku yaalla caasimadda soomaaliya ee muqdisho qaarkood waxay ku dhirirsan yihiin xeebta liido oo tan iyo laba kun kow iyo tobankii si wada jir ah ay dumarka iyo raggu ugu dabaalanayeen habeenkiina qaarkood ay ugu hoyanayeen iyadoo sino iyo isticmaalka maandooriyaha lagu howlan yahay dowladda federaalka ayaa ilaalo geysay goobaha fisqiga iyo fasaadka iskanada in muxaadara diini ah wadaad ka jeediye eh ma jiro qof waalidiinta ka mid ah oo ku dhaca maba ku dhiira kara inta tago in uu wiilkiisa amase gabadhiisa ka soo canaanto oo uu ka soo wato taliyaha biliiska degmada cabdicasiis waxa uu sheegayaa in sinada liido aanay ahayn wax sohdin leh gabdhaha qaarna ay uur qaadaan kadibna xeebta ay ku umulaan si caruurta badda ay u raaciyaan dhacdooyin badanaa ka dhaca xeebta liido markii hoteelada lagu baaho dadka isku harayo waa dhalinyaro gabdho yaryaroo guryahooda laga soo qalday iyo nimankii keenay wax dana kama leh inuu inuu maanka ka qaado kabacdina isticmaalo waxaan dan kale kama leh lacag kasta ku dhiibaa bajaashadeydana waa ka qayb qaadanaysaa gabadhaa tiraada qaad guriyada gey baangada u saaran markuu qaado laba jir cadda gooyna ninka luwacaa koox ka luwacaa meesha gabadha lagu isticmaala gabadhaas dhibano waay meel u dacwooto male hooyadii aabeed oo kasoo dhuumatay saldhigga buliiska haddii timo lasoo qabtana cileed wax dacwaa ma qabo iyadoo laxooga arkaysa laakiin sharcigaa dhibano noqonaya waa lahaynaya kiisas badanaan qaadnay oo qaar maxkamadda u gudbinay kolba haddaad dacwoon karin wixiina dembi yihiin meeshaas ka cad haddii dhibku ku dhaca dacwoon karin inaad gurigaa iska joogtaa fiican haday dumar tahay weliba dhalinyarada hadda waxaa noogu badan diaspora dowladda ka timid aan waxaan fududays dhalinyarada hore ee joogay xishoodkooda waa badnaa hadda gabadha marka lala hadla waxaa leeyahay balwad ma leedahay markii laisbarto balwad ma leedahay haddii saleen waa la baraa shisho dacbaa leeyahay anaa kaa dhiibayna qofka haddii beerta la geliyo ma gadan karto kabacdi waxaa waa inay ayada jirkeeda isticmaasho oo ayada la isticmaalo waxaa ka imaanaya in gabdhihi ayadoo wada xaamilaha ay dhoobiyiin xeebta liido annaga aan ka caruurinay qaar aan u dhiibnay maama jawaahir oo kheyr alaas nagala qayb qaadatay dhowr gabdhood aan u dhiibay oo mid kasta ay ku leedahay waa xaamila ahay meelaan ku dhalana ma leh waxay rabtaa xeebteena ku dhasho kabacdi cunuga badda lagu tuuro dembiyadaasaa ka dhalanaya marka bilaaw ilaa dhammaad waa dembi haddaad tiraa meeshaas ka dhaafnaa waxay ku leedahay anig jooskaygaa faragashan haddii dembi ku dhacana saldhigaysa ordaysaa
askar sarqaansan ayaa xeebta yimaada xilliyada habeenkii waxayna la wareegaan hablaha kadib marka ay iyaga oo rasaas adeegsanaya iska ceyriyaan nimankii ay xumaanta wada samaynayeen ee markii hore goobta keensaday amaba u yeertay sidaasi waxaa sheegaya taliyaha biliiska saldhigga degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho waxay suubinayaan sideed saac waxay ka dambeeya waxaa suubinaysa askartii oo kale nooc cabsan iyo kuwii awalba gabdhaha meesha keenay nin cabsan oo qor wata maxaa maxaa u sheegaysaa adoo gabar wata xaggaas ka baxuu ku leeyahay saldhiggii ma imaan kartid oo lix saacdood waa xidhan tahay maxaa iyaa dacwooni haddaad timaad dadaal lagu xidhaa isleeyahay ninkas marka dhibaatooyin badanaa ka dhashay shiishadda lagu daraya xashiishadda iyo taabuuga horumarka loo moodo
nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ka mid ah indheergaradka soomaaliyeed ayaa asiga oo tix raacaya uu warka taliyaha ee ah in qurba joogtu ay ka shar badan yihiin kuwa kale ee dalka ku koray waxa uu sheegay in ay yihiin qurba joogtu dad loo soo tababaray xumaanta iyo in dalka lagu qabsado horta diasbarog waa kelmad ajnabiya annagu dalkeenna waxaan u loo yaqaan dayuus baraa lagoo yaqaan dayuuseen weeye soo wara garata ma ahan dhaqan xumada dadka keenay weeye ayagaa lasoo dhaqan xumeeyey waa dadkii inta waayihii hore iska qaxay qaxootiyaasha iyo ka baxo gaaladu qaadatay danbay ka lahayd inay dalka ku qabsatay rabteen gaaladu way soo tababaratay oo anshaxumaday ku tababaratay wax walbay ku oo maaragtay ayay oo dhaqan xumo ayay gaaladu soo bartay markay gaalidu ogaatay inaysan dadkan gaaloobeen oo muslin aysan ahayn oo ayaga uun u qidmaynhayaan ayay gaaladu keensatay soomaaliya miday xildhibaan ka dhigato miday madaxweyne ka dhigato miday wasiir ka dhigato marka haddaad maqasho diaspora haddaad maqasho waa nimanka diaspora loo baxay waa nimanka ugu badan waa nimanka gaaladu dalka ku qabsata maaragtay hadda mid kasta oo mas-uul loo magacaaba jagadaasi wax kasta ahaatee gaaladu u magacooda marka hore waa inuu ardi sababa taga oo awaamiirta halkaa ka soo qaata waad mahadsantaha cabdulaahi guud ahaana barnaamijka dhuuxa caawa waa naga intaa waxaa igala qayb galay wariyaasheena maxamed cali abubakar iyo cabdulaahi yaasiin jaamac barnaamijka la mid intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu لدين عظيم هو السامي